إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax maalintii shalay magaalada boosaaso lagula beegsaday kolanyo galbinaysay madaxweynaha maamulka puntland ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fadhiisin ciidan oo ku yaala mid ka mid a xaafadaha magaalada baydhabo muran xooggan ayaa ka taagan xildhibaannimada fahad yaasiin oo ahaa taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale weerar ku qaaday deegaan ka tirsan gobolka laamu ee ka mida dhulka muslimiinta ee ay kenya xoogga ku haysato xukun xadusina ah ayaa ka dhacay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowla diini ah u qabatay qudaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas milatariga ruushka ayaa lagu amray inay ku duulaan dalka yukrain xilli ay faraha ka sii baxayso xiisadda ka taagan xuduudda ay wadaagaan labada dal ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna kusoo dhowaada isagoo dhammaystiran faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax maalintii shalay magaalada boosaaso lagula beegsaday kolanyo galbinaysay madaxweynaha maamulka puntland ilawareedyo ayaa sheegaya in dhimashada ka dhalatay qaraxa ay gaartay afar askari oo mid ka mida uu yahay sargaal ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada magaalada garowe saciid cabdulaahi deni ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in laba sargaal looga dilay qaraxii shalay isagoo tacsi u diray eheladii ay dadkaasi ka geeriyoodeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ayaa warbixin ay soo saartay ku caddaysay inuu iskudaydil ka badbaaday deni ammaanka boosaaso ayaana bilihii lasoo dhaafay faraha kasii baxayay waxaana sare u kacay dilalka iyo qaraxyada lagu beegsanaya askarta iyo saraakiisha maamulka puntland dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin qeybo ka mida magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay fariisinka ay askartan ku leeyihiin xaafadda makuundo ee magaalada baydhabo lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee gaaray askarta koonfur galbeed muran xooggan ayaa ka taagan xildhibaannimada fahad yaasiin oo ah taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warbixinta warkan soo jeedinaya taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka iminkana ahla taliyaha amniga ee madaxweynaha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo fahad yaasiin xaaji daahir ayaa doraad waxaa xildhibaannimo loogu doortay magaalada beledweyne muran ayaa waxa uu ka taagan yahay kursiga uu ku fadhiyo fahad yaasiin xaaji daahir oo ay jiraan xubno ku doodaya in nidaamka aanu u waafaqsanayn guddiga doorashada dowladda federaalk ayaa horey waxay u sheegeen in la hakiyey doorashada kursigaasi laakiin fahad oo farmaajo garabka helaya ayaa dhinac maray waxaana durbo dhacday doorashada uu asigu ku soo baxay guddiga ayaa iminka mar kala hadlay waxaanay sheegeen in kursiga uu fahad ku fadhiyo ee tirsigiisu yahay siddeetan iyo lix doorashadiisu ay weli sidii hore u hakisan tahay taa micnaheeduna waxaa weeye in guddigu aanay fahad xildhibaan u aqoonsaneen nin kursi uu boobay ku fadhiya ay u arkaan inkastoo kuraasta la wada boobayay guddiga doorashooyinka heer federaal iyagoo ilaalinaya habraaca gudanayana shaqooyinkooda waxay horey u joojiyeen saddex kursi oo kale ah boqol iyo konton iyo afar iyo hob boqol iyo saddex iyo hob siddeetan iyo lix kuraastaas oo habraaceedu uu khaldamay amba aan ku toosnayn sidii loogu talagalay dib ayaa looga fiirsanayaa si inta ka horeysana waxay wywey waa la joojiyey oo sidoodaas ayay ahaanayaan waxaan rajaynayaa insha allah guud ahaan doorashadu inay dhaqso usoo dhammaato oo goobaha hadda weli aan laga bilaabin in dhaqso looga bilaabo faadka xildhibaannimada isu caleemaa saaraya iyo saaxiibkiisa madaxweynaha ka ah dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo waxay u arkaan in isha uu ka soo burqanayo weerarka fahadka dhan ah ay ka timid dhanka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk maxamed xuseen rooble muran iyo doodo xoog leh oo doorashooyinka la xiriira ayaa ka socda magaalada muqdisho iyo gobolada kale ee dalka maalin walaba waxaa dhacaya kulamo isdaba jooga oo looga soo horjeedo doorashooyin dhacay ama doorashooyin dhiman doodooda la xiriira dadka qaar ee doorashooyinka ka qayb galay ayaa waxa ay ku ooyeen goobihii doorashadu ay ka dhacday maadaama gooray juhdi badan galeen qarash badanna ka baxay ay arkeen in doorashadu aanay ahayn mid loo siman yahay ee shakhsiyaadka qaar la wato amaba la barigantaalayo
نوع والله نقطه waxaad iga waayeysaa ma jirto walaashii baan ahay gabadhiinni baan ahay horeyna igami dhawaayin haddana igama waayeysaan waxaan u soo jeesanayaa madaxda iyo guddiga sharafta leh waxaan ka codsanayaa anigu ergada waxba kama soo qorinin odayaasha waxba kama soo qorinin
doorashada iminka ee xildhibaanada waxaa loo arkaa tii ugu musuq maasuq badneed ee abid dhacda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale weerar ku qaaday deegaan ka tirsan gobolka laamu ee ka mid a dhulka muslimiinta ee ay kenya xoogga ku haysato faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir wararka ka imaanaya gobolka laamu ayaa sheegaya in dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaan ay dad nasaaro ah ku badan yihiin oo ku yaala gobolkaas sarkaal oo hadlaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa idaacadda al andalus u sheegay in oo weerarku ka dhacay deegaan lagu magacaabo baargo-an oo ku yaala gobolka laamu halkaas oo lagu beegsaday dad nasaaro ah ma jiro wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay weerarkaas waxaana la sheegay in dadkii ku sugnaa deegaanka ay kala farxadeen kadib markii ay ka war heleen in dagaalyahano hubeysan ay kusoo wajahan yihiin tuulada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in hal gaari oo xamuul ah iyo laba mooto lagu gubay weerarkaas sidoo kalena lagu soo furtay mooto kale toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa sii labalixaadsaday weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayso dadka nasaarada ah ee ku sugan gobolka laamo iyadoona dowladda kenya ay ku guuldaraysatay inay qaado tillaabooyin amni oo looga hortegayo weerarada sii kordhaya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xukun xaddu zina ah ayaa ka dhacay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka cali aadan ayaa faahfaahinaya gelinkii dambe ee shalay waxaa degmada saakow ee wilaayad islaamiga ah ee jubbooyinka ka dhacay xukun xadu sina ah kaas oo lagu fuliyey wiil iyo gabar dad badan ayaana u soo daawasho tegay xukunka maxkamadda waxaana labadan ruux oo aan hore gur u soo marin lagu dhuftay min boqol garbaash gabadha iyo wiilka oo ay da-dooda ahayd lix iyo toban jir ilaa shan iyo toban jir ayaana qirtay inay ku dhaceen fal zina ah mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobta ka akhriyey xukunka maxkamadda waxayna ku jawaabeen haa jaceyl ayaa naga dhexeeyey shaydaan ayaa nagu riday waan iska sinaysanay kadib maxkamaddu waxay su-aashay in ay maskax ahaan fiyow yihiin iyo in horaan guur u soo mareen waxayna ku jawaabeen maskax ahaan waan fiicannahay laakiin guur ma soo marin intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedaynta iyo jawaabta ahna qiraal una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidatan in ficilkaas uu yahay xaddu zinaa labo in lagu dhufto min boqol karbaash oo xaddu zinaa ah iyo hal sano oo musaafuris ah maadaama aysan soo marin guur saddex xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda intaas kadib qaadiga ayaa soo bandhigay maraajicda loo cuskaday xukunka iyadoona isla goobta lagu fuliyey maraajicda loo cuskaday kow al-aayatu athaaniya min suurati nuur qaala allahu tacaala azzaaniyatu waazzaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaahi in kuntum tu'minuuna bilaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin labo can cubaadata bni saamitin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam khuduu cannii khuduu cannii qad jacala allaahu lahunna sabiila albikru bilbikri jaldu mi'atin wanafyu sana rawaahu lmuslim adna waxaan gudugalaynaa fulintii kow labo saddex afar shan afartan toddoba afartan sideed afartan sagaal boqol
wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunno la xidhiidha shareecada islaamka taas oo meesha ka saartay in mujtamaca muslimka ah ay fadeexad ku dhex faafto wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowla diini ah u qabatay qudaada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed daahir calasow dowladan oo socotay muddo lix cisho ah waxaa loo qabtay oo ka faa'iidaystay khudaada degmooyinka iyo deegaanada ah wilaayada islaamiga ah ee bakool waxa ay ku qaateen duruus muhiim ah oo ku saabsan shaqadooda munaasabad ka dhacday degmada tiiglow oo lagu soo gabagabeeyey dowladda ayaa waxaa ka hadlay odayaal dhaqan culamaa udiin waaliga wilaayadaasi iyo qaar ka mid ah kudaada afhayeenka nuqobada wilaayada bakool macalin maxamed nuur ayaa ka hadlay munaasabadda naftay nafta walaalaha bandirdaanma ilaahay ku absanaan absadhaabeen ku absanaan ummadan ma aragna in sheegaba ee docofada ahoo masaakiinta ahoo una maamulaano namagi miilaha kooyan weliba in ilaahay shilay xasuusiyo qudaad qudaad kuma dhame argaayay markii kooyan in la warsado la warsadaw ilaahay jiilan ka warsadaw iimaanka la warsadaw islaamka la warsadaw lanka daalimka lanka madluumka la weydiiyo intaas ka faa'iideysi badan ba ku kooy barnaamijkiisuga intii un hadda argaani ee dadba suubiyay oo qudaada kuma dhee dadkaas marka lanwilba oo maxkamadii hambahaw inka eewowto adoo nabadoon eta ama malaag eta ama bulshadii dad oo macquul ka eta ama langmaalqabeen eta amba ciyaal badan qabta ka eewowto walileya dadka intaas marka dacwadasaas linkugudadawba argaani in marka lanwilba meeli usigrooga linkuk hern mid ka mid a khudaada dowladda loo soo xiray oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ku qaateen dowladda darsiga koowaad may bahay iimaanka may walee qofka haddii iimaan jayn sugnayna camal jayna ma sugnaada kor maybaa jirtay duruus kale ayaana ka bahaasi arrishwa eed inayn isku digi rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam hadiidii may baahatay lacnallaahu raashi walmurtashi lanka laalushka gaadaw iyo kan biyawb lacno korshay ilaahay weyn rasuulka ilaahi habaar iyo kadhi markan duruusyaana jihaadka ka bahaasi maybaa socotay afartan duruusad yabay laska socotay eedaa linku faa'idsay eedaa linku faa'idsay waariga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abuu cabdiraxmaan oo soo gabagabeeyey dowladda ayaa la dardaarmay qudaada insha allahu tacaala in islaamka dhindhigikiin lahaan ku galna mas-uuliyaddaas in aysan dareentaan insha allahu tabaaraka wa tacaala taas waa qodob qodobka labaadana siin dardaarmo may baataanoo naftay ka bilaabow cadaalad in laga dadaalo cadaalad warwiin waaye ilaahi subxaana wa taala qur-aanka may bakiliya wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli haddaysan dadka shal xukumaasaan in cadaalad ka shal xukuntaan eex iyo muxaabaad iyo kan walaago garaabi ani iyo saaxiiba ani iyo barnaamijka usugaa in lagarna cadaaladaas insha allahu tabaaraka wa tacaala la xukumo waana dib wal xukumahay marka mayla faras ku soo roora mayla rogda ulla kodhowe roorka mayla fada inuu siyaadi qodobka saddexaad oo dardaarmaan mayba ku mid aha atathabut atathabut in wala sugud oo marka duruq ithbaat in eedlanka dadaalo wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa ka dhaca doorooyin loo qabto bulshada muslimiinta iyo umaradooda waxaana tawjiihaad iyo duruuso muhiim ah lagu qaataa dowraadkaasi halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina milatariga ruushka ayaa lagu amray inay ku duulaan dalka yukrain xilli ay faraha kasii baxayso xiisadda ka taagan xuduudda ay wadaagaan labada dal madaxweynaha ruushka ayaa ku dhaqaaqay tallaabadii laga wada sugayey oo ahayd inuu duulaan ku qaado dalka yukrain ee qaaradda yurub faladimir putin ayaa xalay saqdii dhexe iclaamiyey inuu ictiraaf dowladeed siiyey laba gobol oo dhaca dalka yukrain kuwaasoo xuduud la wadaaga ruushka putin ayaa saxiixay in dalal madax bannaan ay yihiin jamhuuriyadaha donetiski iyo lahaniski oo labaduba ka tirsan yukrain sidoo kale ciidanka ruushka ayaa amar lagu siiyey inay u dhaqaaqaan dalka yukrain si ay u qabsadaan dhul hor leh tani ayaa ka dhigan duulaankii ugu ballaarnaa ee uu ruushku ku qaaday yukrain tan iyo sannadkii laba kun afar iyo tobanka kolkaasoo ciidamadiisu ay qabsadeen jasiiradda alqiram ay muslimiintu leeyihiin waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir deg deg ah ka yeelanaya arrinta yukrain waxaa kaloo la filayaa in maraykanka iyo yurub ay xayiraado dheeraad ah kusoo rogaan dowladda ruushka warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa